waxaa kusoo galay heestiisii saddexaad ee laga tiriyay magaalada hargeysa taxankii maase deley cabdi iidaan faarax allaha naxariisto oo kusoo galay heesta la yidhaahdo awrka doo ma lagu yidhi toddobadii bishii labaad kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii waa hargeysa cabdi wuxuu yidhi dayixii ma soo baxay waagii ma daalacay daylo meysha ma u ciday ma la koray darmaanaha seefuhu ma dananeen dawanadu ma qaysheen danjiradii ma tooseen ma la diray agjiiraha raggu maysu duur xulay doorigii ma buuxsamay ma la diray horseedkii shaxda damalka taallee daawashyo ciyaarba leh ana laba jaraan degay digbaa waa digteedee diileydu tiro maleh dibu badan tilmaamuhu weli way iska diin tahay dabra celinta leexada kolka la isku daalwaro hubka culusi deedamo darandoori loo rido dulkaxaaji laga tago afarrey nin daaqsaday lixda kuma dagaalamo laga durug hoggiisii waxa la tegay dagaarida diqsi caana meel yaal ku dabaalbartaa jiray maalin buu dalxiis tegay digsi fuud ku jira buu dalaqiida ayaa dilay waxaa daraygay midhihii duuduubka ugu wacan dirxi baa ku hoos jira waa dacaayad lagu yidhi nin ka dayay hadduu hubo waaba la iska dayn laha afartaa digniin gabay shan midlow iskaga durub galka ulama lagu dayay kolka xiga dacwadi furan gobanimoy dad badanley dumarkii ragabaley doqon iyo fariidley daric iyo nin ragaley dhallinyaro ku dirartiyo dabley iyo askariley darajiya nin saraley duqay xaaje qaadiyo daadih iyo badanley dusha calana saaraley xidig lagu daleeyaley daawashiya mashxaraley durbaanada la tumay iyo digdig iyo kacaanley dudmo iyo aftaagley dawa caafimaadley diif iyo haraanley doondoon isbadanley godobley sidule iyo dakanooyin badanley darmo iyo furaashley dugsi lagu caweeyeley duunyiyo ugaadhiyo dhul weynoo u dihinley qabyo degalka taaliyo daldaloo la badanley dudmo iyo xanuun iyo daacad iyo wanaagley dahab iyo batrool iyo webiyada durduraley wax kastaa ku duugane weli qaranku kama dayn dayacaasa xukuma wax ku dumiya kaa magan wax ku dila ka yaasin cadow kuguma diirsado annaga ah kama dowa afartaa digniin gabay shan midlow iskaga duru galka ulama lagu dayay kolka xiga dacwadi furan dula-diyo ujeedada danta guud warka u shugan dulka hadalka maasada degmo maaha sheekadu gobolgobol ma daarana dudo qaran ujeedadu ha iskaga duraagtee nin dayacay xilkiis iyo daldalshaha cantoobtiyo dudubshaha qulquluyiyo damanaha ka seexday dunqulaalinaysee nin duwaday hadduu jiro inuu yahay dantii qabe waxba inoogu daahiray inuu yahay dantii qabe waxba inooga daahiray ma biyaha dushiisuu laylagu ka didaya dufan jecesha ururtiyo dibna leefta xooluhu hadaldalta taageen dusha godobta kala soco dooyada ka laba celi duugoobi maysa inaga ka daba tegi wadaamaha la dawdabay danyartay ka maqan tahay raacdadu ma daalana duraad jire shalay jire doorka maanta noo jire dibu jire hadhow jire ninba waalu qalay baa deen loogu leeyahay diiwaanka qaranka iyo taariikhdu duuma leh afartaa digniin gabay shan marlow iskaga durub galka ulama lagu dayay kolka xiga dacwadii furan ninka geedka darashee durdurada ku fura ee dun dacda weliga geeyay dumi maayeediyo kol baa qulucu damal yahay kolna waa duqooba kol buu dooga engegan yahay dabiil iyo u faarida dildilaaca xaabada dumaradu xambaara dab alkumayna waa u xigay dambas baabaaba ma wax kaa didnaaba in qabiilku dulan yahay faradheer dilaacdiya dalan dalandooli iyo shilin durrujaan la qoonsado wax la diido leeyahay gobonnimo u daran yahay degel balaayo inuu yahay degi jiraba way marag kolkii uuna dabar jaray ka daldalashadeenii waa tii aynu duugnay dami ku siinay ciiddee dusha dhagax ka saarree laga soo dareeree dadkuwada ilaabee dibninka ula soo baxay waa dan iyo xeeshii kuwa daafacaayana damigaygu wuxuu yahay hashu hashu ha ugu darartee dembi male nin baahan afartaa digniin gabasha midlows laga duro galka ulama lagu dayay kolka xiga dacwadi furan ninka daba sugaayo aan dardaaranne maqan ma dartugin irmaanadu ma durduuran qaalmiin dalawadiiba lama hurin dixda tuban horweynkii dusha gabanka kama iman naanidu daleen ma leh wax ku dadansa mooyaan diriradii abaarsadee cirku weli daruur ma leh dambarsame nin ogi samir dambarsame nin ogi samiir ha ku daganin fooraha hadegdegin baxnaanada ku dayrin maayo deeqdii alama filo afartaa digniin gabay shan midlow iskaga durug galka ulama lagu dayay kolka xiga dacwadi furan mahal baa libaax dilay maraqbaa duleedka ah dugaaga iyo haadkii dufan jeceshu meeshay u dareeta waa baxay doonida shinkeed raran daqalkiiyo shiraaca qalabadda duldulcaysana dilawalkeedu waa kuwa dadka fuushanee la himicirku kasoo degay kuwa laga dejinaya ama dar laga xigaaba sheekadu dacweyna dubad iyo gundheera dacar iyo larkicise buu ay damaaday badanaa balse diradiraalow ama dabakanaaxow damacdaba aan raacne doontaba aan yeelle hadduu qaranku kala dido siduu yay u daran tahay dantu wada jir noqotee diidani muxuu helay dirir iyo ul yaanacad dawadii ayaa furay ninka dawladaydaay dadka kala mar inuu yidhi dalaaq iyo wallana maray debnihiisa laga helay mid dambaabin yaydi dooc iyo dareenlehe waxu degaamsan maa jira waxay dameertu hooyada dabada uga nuugtaa dabac iyo isku hadlayn ma dambaa bidhee garo dibinjaad ma hadal baa nin la diray ma madax baa dawladi ma reer baa daba dhalif ma bari baa dir baqleed ma faras baa maroodigu ma doqon baa runtu dacar miyay tahay dimuqraadi waa maxay afartaa digniin gabay shan midlow iskaga durub galka ulama lagu dayay kolka xigaa dacwadi furan duq abaar ka soo baxay dixid iyo dareenkiyo markuu daaqa geedaha wuxuu karin la doogshaa dareenkii xiniintee daranyadii abaaraha durba wuu iloowo durba wuu ilaawo waa kan soo durduriyee awrka dooq ma lagu yidhi nabsi dib u dhacyo raag ma degdega sidiisii dabayluhu ma qaadaan diingaabiyaa sida musku daymana wulaa dulalaati dheeraa hasha noo dareertaay danbeed iyo horaa dalay dambar iyo karuurley danyar iyo sagoorley danjir iyo abwaanley dikri iyo wadaadley duug iyo cusaybley dumaal iyo bilcanaley kolba dhan u dullaantaye nin kastaa haddeer sheeduntu noogu kaa xidhan duca qabe inkaar qabe dib u socod horuu socod dadan iyo indaalacan dar kastaaba si uu hadal danyartaasa kala garan